mid ka mida darawallada ku shaqaysta mootobajaajka ee tuulooyinka aada ayaa walaac ka muujiyey shaqayaraan soo food saartay kadib markii wadooyinka ay jireen rabab mihigaan iyo fatahaadaha isbiirsaday daa'ir faarax gows oo ka mid a ragga darawallada ee ku xamaasha mootobajaajka ayaa sheegay inuu shalay maray waddo wareeg ah islamarkaana uu ku xirmay tuulada mareerey ee duleedka degmada jowhar kadib rababkii ka da-ay halkaasi wallaahi alxamdulilah shukr bilcaalamiin fatahaada n waa soo baxday biyo xilli alsha barmaanaad xilligii waxay yimideen tilxaanaa yimideen beledka xilliga ahay sabab waa da-ay aniga naftirkeyga hadda kula hadlaayo waxaan joogaa meel yidhaahdo shalay dadaan soo qaaday waan usoo qaaday buurane waana gee waay mareeri meel yidhaho roob igu gala mafahad maya waxaan soo maray aniga shalay mayungala horseedaan aad tegay waxaan kii buurshiraan soo fuulay waxaan soo maray mayungaale kor baryaan soo maray bar kor koraan soo maray sabuulaan korka soo galay waa tahay roobta waxa waaye roob dadkiis waa roob dadkiis alxamdulilah khayra ilaahay keenay roobaa dahay dadkii meeshii aan unan gey ugu talagalay waa gey waay mafahamti wallahi lacagtii hore oo lagu tegi jiray lacagtaan ayaa ka badan taasoo keentay diibaxada awgeed iyo wareegka la wareeganayo marka lacagta waa iska alxamdulilah shukr bilcaalamiin wuxuu ilaahay keenay saasoo tahay dadku doomanaa yimid doomankaasay badanaa iskasoo raacaan wixii doomankaas oo fuuli waayana waa bajaadka iskasoo raacaan daahir ayaa qorsheynaya inta uu ka helo waddo uu ku soo laabto magaalada jowhar marka ay qalasho inuu iska sii joogi doono airboorka jowhar iyo xaanshooley inta u dhexaysa halkaas oo biyaha afkiisa waqooyi ah meel aan kasoo baxa male ilaa iyo hadda alxamdulilah meeshaasaan goodoon ku ahay meeshii aan meel biyo baxaa goysay meeshii aan ka wareegto barigii aan soo marayna shalay galabka roobaa ku da-ay meeshii aan rabayna roob fiicanaa ku da-ay oo dhaxow bay u qabta hadda waxaan joogaa meel la yidhahdo mareeriyaa joogaa guriga intaanan geynin maba geyninba maree sabuudan sabuud markii aan ka dhigayba rooba ay qabtay dadkii meeshaasaan dhigay ma fahamti qaarkood tamire qaarkood waxay ila joogaan meesha qaarkoodna waa ay tagaan buurina iyo waxaan rabaa biyaha afkooda inaan iska joogo sababtoo ah meeshii aan soo marin roobaa galay dhulkaan kaleentana hadda biyo maxaaba ka socotaba marka biyaha afkooda ilaa iyo eleboor meelahaasaan rabaa inaan iska tago ii suurta gasho waay dhulkiyaaba kuyanba hadda inaan tegi waayaanba ilaa iyo afar saac shan saac waxay ka dambeeya inaan tegi waayaa laga yaabaa hataa waxaana jirta darawallo badan oo ka shaqaysan jiray magaalada jowhar oo ku xarooday guryahooda kadib roobabkii uga guga oo ka curtay jowhar waxaana sidoo kale cabsi xoogan laga qabaa biyaha webiga shabeelle inuu ku fataho inuu kusii fataho tuulooyin hor leh islamarkaana uu sababo barakac badan